bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu waxaa farxad weyn ii ah inaan aqalka madaxtooyada ee boosaaso ee dowladda puntland aan kusoo dhoweeyo wafdi culus oo isugu jira madaxdii igad dowladda talyaaniga hay-adda unobis dowladda federaalka ah ayaa inoo yimid aada baan u faraxsanahay imaatinkooda wafdigu intaas tira le-eg waxay u yimaadeen howl runtii muddo laga waday puntland dhammaystirka mashaariicdii hore uga socotay oo aeroboortku ka mid yahay hirgelinta mashaariic cusub iyo furitaanka mashaariic hore uga hirgashay puntland gaar ahaan boosaaso oo ay hay-adahani ay maalgeliyeen wafdigu hadda iyuu noo yimid aad baan ugu faraxsanahay soo dhawaadaan leenahay ambaashadoorka iyo walaalahay maxbuub afey reiner iyo raggiisa la socdo oo yunubis ka socda wafdiga dowladda federaalka ah oo wasiirkii civil aviationka jangeli uu isna hogaaminayo xildhibaanada saaxiibada aan nahay biroley ay ka mid yihiin waan soo dhaweynayaa wafdigu hadday noo yimaadeen soo degeen warbixinta iyo barnaamijyada berito ayaan u marinaya xafladda weyna dhici doonta insha allahu taasaanu si faahfaahsa uga wada hadli doonaa hadda waxaa weeye hordhac inaan sii sheegno inay noo yimaadeen wafdigana aan soo dhaweynayno runtii gaar ahaan waxaan rabaa inaan dhiro halkana ka sheego dowladda talyaaniga oo hadda ambaashadeerkeeda meesha u nala fadhiyo inaan iyaga mahargaada u celino oo britana kolley wax badan baanu ka sheegi doonaa hawsha ay ka qabteen dalka ee hadda aysan ugu horreynay intii muddaana ay ka wadeen dalka mararka qaarkoodna aan isleenahayba waxa puntland ka hirgala badanaaba iyaga unbay nooga yimaadaan runtii wixii wax ka oolka ahay waan ka hadlayno arrinta iyada ah laakiin hordhacan baan usii sheego igad iyo unobis aad baan ugu mahadnaqaynaa dabcan waxaa weeye mashaariic runtii wax ku ool ah oo ummaddan ay u aayi doonto sanadaha soo socda ayaa ayay runtii ay nala qabteen oo ay ka hirgeliyeen puntland oo mashruuc kaliya puntland ka faaideysanaysa mahana waa mashaariic runtii soomaaliya o dhan dan u ah weeye iyagana aada iyo aad baan uga mahadnaqayaa waana soo dhaweynayaa runtii guul baan rajeynayaa maanta wafdiga noo yimid markaad eegtaan culeyska iyo ay leeyihiin farxad gaaray noo tahay reer puntland runtii waana soo dhaweyneynaa insha allah waxaan rajeynayaa maanta iyo berita wafdigu nala joogayaan in kusoo gabagaboobo socdaalkoodu wanaag soomaaliyeed iyo wanaag puntland intaba ayaan rajeynayaa aada iyo aad baad u mahadsantihiin